mahadsan tahay su-aashaada haddaan kaaga jawaabo war-saxaafadeedka xafiiska difaacuhu maanta soo saaray wuxuu ku saabsanaa xambaareyn falalka kala duwan ee argagaxa leh ee mararka qaybtood ka dhacahayo puntland oo lagu beegsanahayo dadka dad dad qaybtood kasoo jeeda koonfurta soomaaliya arrintaasu waxa weye waxay dhacdaa mararka puntland ay ka jiraan howlgallada amniga ama uu amni falal amni daraa loo geysto dadka puntland ayaa waxaa yimaadaa maaragtay raad raac noocaas oo kale ah marka arrimahaas ayaan runtii kaga hadalnay horena waxa weeye tallaabooyin baan hore u qaadnay oo dowladda ugu gaarsiinay in arrimahaas laga hor
waayahay marka maxay tahay waxyaabaha soo aragteen oo indhiina soo saarteen difaaruhu waxa weeye wakiilo ayaa gobolada u jooga wuxuu ka howlgalaa xarunta weyn ee garoowe shaqada iyadu marka waxa weeye waa warbixinada loo soo gudbiyo waxa weeye cabashooyin dadka nooga yimaada baaritaano aan samayno iyo booqashooyin aan ku tagno saldhigyada iyo xabsiyada iyo meelaha kale oo maaragtay ka dhacaan tacadiyada intaba ayay nagu soo gaaraan warbixinadu annagu waxa weeye cabashooyinadaas iyo waxaasoo dhan baana soo gaaray sidaa awgeed ayaan maaragtay hay-adaha amniga ay khusayso horay ugula hadalnay arrimahaas oo waraaqo ayaan horay ugu qornay waan gaarsiinay welina arrimuhu waa taataagan yihiin sidaa awgeed ayaan waxaweye u muujinay dareenkayaga ku saabsan ama mas-uuliyadda arrintaasi naga saaran inaan bulshada usoo gudbiyo waayahay haddii aada baaris ka samayseen arrintaasi intee ayay la eg tahay amaba aada ku qiyaasi kartaa heerka tacadiyada aada hesheen
runtii waxa weeye waxyaabaha qaybtood oo wax maaragtay la oran karo sharciga haddii la raaci lahaa way banaanaan lahayd ama waxaweye maaragtay dadka la xirxiraayo oo kala sooca iyo mataqaanaa kala saarka aan lahayn oo habeenkii qaybtood guryaha laga soo qabanayo loogu dhacaayo xiliyo aan munaasib ahayn in dadka guryaha loo galo dadka maaragtay saldhigyada maaragtay hadda ka buuxa oo aan cadadkoodu laga qiyaasayo ilaa afar boqol oo qof waxaweye arrimahaasoo dhan ayaa noo soo baxay iyo dadkii in maaragtay muddadii sifada muddada sharciga ahayd ee ahayd afartan sideed sac ka badan inaan lagu haynin qofka saldhiga haddii intaa ka badan ay timaado in dadku maaragtay la horgeeyo qaadi ama maaragtay garsoore la horgeeyo oo la maaragtay galdacwadeedkiisa meeshaas la geeyo baaristii wixii la sameeyey la geeyo waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay waxaa moodaa in lagu xadgudbay oo aan sharciga siday ahayd loo waafaqin dadkii xabsiyadii saldhigyada isaga wada jiraan waxaweye saldhigyada hadda dadka ku jira xilliyada gaar ahaan boosaaso iyo meelaha xilliyadu xilli aada u kulmiyadu tahay baa waxaweye xuquuqdooda sharciga ahayd aysan helin marka arrimahaas ayaan dawladda ka talagelinaynay aan maaragtay haddii maaragtay sharcigii lagu xadgudban aan cambaaraynayno oranayno sharciga waa in dib loogu noqdaa
waayahay marka ma noo sheegi kartaa tiro dhab ah oo dadkaasi lagu tacdiye ah iyo meelaha aada ogaateen guddoomiye inay ka dhaceen
horta waxaan ambaaranaynaa dilkii tolosha xumaa ee loo geystay labada labada dhalinyarada xoogsatada ka ahaa gaalkacyo oo maalin laga soo helo meydkooda duleedka magaalada gaalkacyo dowladdana waxaan kala hadalnay in maaragtay arrintaasi baaritaan degdega lagu sameeyo ciddii falkaad geysatayna lasoo qabto maxaa yeele deh waxa weeye ma aha maaragtay amnigu kaba mid aha in dad maaragtay si guraacan dadka loo laayo oo maaragtay dadka layska laayo amniga kaba mid aha amnigana ma keenayso marka cid walba oo arrintaasi lagu tuumaya ama maaragtay faldambiyeedkaas geysatay in dawladdu ay maaragtay soo qabato ama ay raadiso ayaan maaragtay maaragtay kala hadalna oo farnay waxa weeye dadka hadda garowe iyo boosaaso iyo gaalkacyo ku xiran waxaa saan kuu sheegayay waxa weeye saddex boqol iyo sideetan laba qof weeye oo dad shaca rayid ah oo waxa weeye iyaga oo maaragtay rayid ahoo guryahooda jooga ama goobahooda shaqada jooga lasoo qaqabtay dadkaasi waxa weeye haddii tuhun galay ama haddii wax lagu eedeynayo waa in sifa sharci loo maray qabashadooda looma marin haddii lasoo qabtay kadibna sifa sharci in loo hayay ahayd lama samaynin haddii mataqaana wax lagu waayana in lasii daayay ahayd lama samaynin marka sharciga in maaragtay iyo dastuurka la waafaqo oo lagu dhaqo dalka oo maaragtay nidaamka xeerarka dalka aan laga boorin baa muhiimadu tahay
waayahay guddoomiye marka hay-adahan aada sheegtay ma kala hadasheen marka hay-adaha kale ee mas-uulka ka ah meelaha aada sheegtay in tacadiyadan laga geystay
waa kala hadalnay horaan waraaqo u qornay waxaweye kulamaan la yeelanay waxaweye waa booqanay taliyayaasha waxaweye dawladda magaxa ugu sarreeya iyo inta amniga kusaysay intaba waa la hadalnay tallaabooyin degdegaan ka sugaynay welina tallaabooyinka lama qaadan haddana waxaan oranaynaa waxaweye tallaabooyinkaas waa in la qaadaa waxaweye dadku waxaweye xuquuq bay leeyihiin dadku haddii maaragtay sidii xayawaanka looguma hayn karo maaragtay saldhigyada
waayahay maalmihii u dambeeyey laamaha amniga waxay wadeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo iyaga ka duulaya falalkii amni darre ee ka dhacay gobolada puntland haddii aan tusaale usoo qaadno gaalkacyo qaraxii ismidaaminta ahaa marka waxaa farta lagu goday dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya arrimahaasi laamaha amniga soo xaq uma laha in ay baaraan oo wixii ay ka shakiyaan ay qabtaan waxa weeye baaritaanka laamaha amnigu xaq bay uleeyihiin ciday ka shakiyaan inay qabtaan xaq bay uleeyihiin dhammaan waxa weeye xuquuqahaasoo dhan ama maaragtay qaababkaas kala duwan hanaankaas kala duwan oo lagu sugayo amniga kulli anagu waxa weeye waa ixtiraamaynaa laakiin waxa laga hadlaayo ma aha maaragtay horta see lagu ogaaday in wax kasta oo dadka ka dhacay in koonfur dadka ka yimaada keliya ay geystaan arrintaas laftigeeda waxay tahay fuquuq iyo maaragtay dad gaara oo la beegsanahayo waxaan kasoo horjeedin horta arrintaas weeye falalka amniga amni darada ah ee dalka ka dhaca ma ogolina in amni darro dalka ka dhacdo maxaa dhammaan dadkao dhan baa u baahan amni iyo mataqaanaa iyo iyo iyo nolol iyo waxaweye degenaansho hadday laakiin amni daradu dhacdo ma aha inay fursad u siinayso cid walba mas-uul ah ama laamaha amnigu fursad uma siinayso amni daradaasi inay ku tacadiyaan xuquuqda dadka waxa anaga marka aan ka dagaalamayna waxay tahay in xuquuqdii lagu tacadiyo iyada oo laga dhiganayo gabaad falalka amni darada ee dalka ka dhacay waxa weye falalkaasi waa eedeynaynaa cid walba geysatana waa kasoo horjeednaa waana cambaaraynaynaa cid kasta oo falal amni darra falal mataqaanaa xadgudub ah oo amniga lagu sugaayo samaysana iyaduna waxaweye mataqaanaa waa cambaaraynayna waxaa loo baahan yahay dadka amniga sugaaya inay sharciga waafaqaan dowrisku nidaam buu leeyahay sharci buu leeyahay xeerar baa dalka ka jira dastuur baa dalka ka jira waa in nidaamyadaas la raaco weye waayahay ugu dambeyntii hay-addiina xuquuqul insaanka ee puntland marka tacadiye ay dhacaan waxqabadkiinu ma in aada sheegtaanba mise tallaabo kale oo aada qaadaan baa jirta guddoomiye anigu tallaabooyinka hadda aan qaadno aan kuu sheegayo oo cabashooyinka dadka inaan dhageysano qabanno inaan booqano saldhigyada inaan maaragtay inagu aan maaragtay qorno waxa meelaha ka dhacahaya inaan waxyaabahaasoo dhan ka sokow waxaan kaloo u qaraynaa dadka in maaragtay xuquuqahooda ay helaan hadduu saldhig ku jiro xaqiisa inuu helo waan difaacnaa dadka maaragtay nugulka ah waxa weeye dadka maaragtay aan awoodin inay safixiyaan looyaro inay qabsadaan aan awoodin waa waa annagaa looyaro u qabana waxaan qabanaa khidamaad kala duwan oo ballaaran baan qabanaa baaritaanaan samaynaa gaar noo ah oo anagu aan maaragta ku ogaano hadday tacdiya dhacahayaan hay-adaha amnigana waan wada shaqeynaa waxawey waxaan iska kaashanaa in si dhab aan u ogaano arrimaha me waxaa jira marka xafiisku waa ballaaran yahay shaqooyinku dadkii dalka ugu qabanahayo wax aan qabanayno dhanna waxay dan u tahay dadka reer puntland